maamulka dowlada hoose ee degmada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo kaashanaya hay-adda tayodhowrka jubbaland iyo qaar ka mid ah ganacsatada kismaayo ayaa gubay boqol iyo labaatan kiish oo bur ah oo dhaafay xilligii loogu talagalay in la isticmaalo kadib markii ay ku daaheen baqaaradii ay ku keedsanayeen ganacsatada najiib bare salaad gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyey raashiinkan dhacay ee lagu gubay magaalada kismaayo taliyaha amniga degmada kismaayo agaasimaha arrimaha bulshada degmada kismaayo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda degmada kismaayo madaxa gaadiidka degmada kismaayo dhammaan asxaabta meeshaan kuwada sugan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka bacdasalaan maantay oo maamulka degmada kismaayo markii loo soo sheegay xog ah in bur hallaysan laakiin dheedkiisa uusan dhicin uu yaallo qayb ka mida magaalada kismaayo burkaasu ay ku guulaysteen in baqaarkii uu yaallay ay ka soo saaraan ayna gubaan waxaan kaga mahad celinayaa cid allaaley ciddii ka qayb qaadatay arrinkaas wayna ku mahadsan yihiin shaqada quruxsan ee wanaagsan ee qabteen waxaan rabaa ganacsatada magaalada kismaayo inaan idhaahdo dadka aa wax u keenaysaan waa dadkiin waa waaridkiin waa ehelkiin waxa aa keenaysaan ha noqdaan wax quality leh inay noqdaan maaha mar kasta waxyaabaha cudurrada laga qaadaya waxaa ka mid ah waxyaabaha noocaani ah raashiinkaani muusan dhicin laakiin raashiin hallaabay oo baqaarka ku hallaabay baqaaradu waxaan rajaynaynaa hay-adda tayadhowrka inay kaalinkeedii ka qaataan ka dowladda hoosaan waxaan ku dadaalaynaa inaan ka shaqayno horumarka iyo sidii looga qayb qaadan lahay dadkaasayta samata bixintooda waxaana u rajaynayaa in badan oo ka mid ah in shaqadaasayta aan ka wada shaqayno oo mas-uuliyad wadareed aan iska wada saarno dadkani waa dad nugul maaha in waxyaaba noocan oo kale ah aan ku fiirsanno aanan ka wada shaqayno dhammaan shacab iyo ganacsato iyo maamul inteedaba waxaan rajaynayaa marka ganacsatadii maantay raashiinkaasi noo fudeediyey in baqaarkooda aan ka soo saarno naguna dhaheen guba waa ku mahadsan yihiin arrinkaaseeto waxaana ka rajaynayaa kuwo badan oo ka mid ah inay ku daydaan waxaan rabaa marka inaan farriin u diro haddaan aragno wax noocaasoo kaleo hallaysan oo aan ka duldhacno dowladda hoose ganaax iyo xarig ayaa ka ratimi doona intuusan marka muwaadin ganaax iyo xarig kugusi ratimin wixii ku yaallo hallaysan soo sheeg cid qaraska lagu soo raraya ku weydiinaysa malaha dowladda hoose aad mas-uuliyaddeeda qaadan doonta ayadaana gubaysa oo iska xil saari doonto waxaan rabaa baalkii madaxa fayadhoorka ee degmada in shaqadii laga rabay uu guto waajibkiisii inuu tago tukaamadii inuu tago baqaaradii inuu tago maqaayadihii inuu la socdo waxyaabaha dhici rabo iyo waxyaabaha hallaysan waa mahadsantihin waxaan ka rajayna waxaan rabaa inaan shacab u diro dhammaan ganacsatada ha noqoto ganacsi baqaar ha noqoto ganacsi shidaal ha noqoto ganacsatada daawada ha noqoto maqaayadaha tahayada baalkii guddiga ka shaqeeya fayadhoorka ee degmada kismaayo shaqooyinkooda inay u fudeediyaan way imaan doonaan waa idiin imaan doonaan inaan la shaqaysaanaan idinka rajayna raashinkan oo ahaa boqol iyo labaatan kiish oo bur ah taas oo lagu sheegay in uu dhaafay waqhtigii loogu talagalay ee isticmaalkiisa ayaa haddana waxaa lagu tilmaamay in ay suurtagal ku noqotay in ganacsatada magaalada kismaayo ay xogtaasi u gudbiyeen hay-adda tayodhoorka dowlad goboleedka jubbaland